درة مكنونة أنا مؤمنة أنا حرة ومصونة أنا مسلمة أنا نجمة في عالم متقلب أنا شعلة تهدي النفوس اللائمة وعلى خضى خير الأنام وسنة نبوية أمضي بروح حالمة فلتسأل التاريخ عني عن يد ربت سقور الحق أيد غانمة waxay ahayd xaflad lagu sagootinayey in ka badan lixdan arday oo dhammaysatay qur-aanka allaah kuwaasi oo dhigta madarasada daarul qur-aan oo ka mid ah madaariista ka furan magaalada jilib xafladda oo ahayd mid si heer sar ah loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay markaska sumaya qaybtiisa howlka munaasabadaha waxaana kasoo qayb galay waalidiin mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale maamulka iyo macalimiinta madarasada daarul qur-aan oo ay muuqatay in ay dadaal dheer kusoo bixiyeen ardayda dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa ayaa sidoo kale ardayda guddoonsiiyey shahaadooyin ku saabsan barashada qur-aanka ugu horeyn sheekh maxamed balli oo ka mid ahaa culimadii ka hadashay munaasabadda ayaa jeediyey kelimad ku saabsan fadliga barashada qur-aanka kariimka ummadda hinqashadeeda inay wax noqoto iyo cisadeeda waxaa laga fiiriyaa jiilka yaryarka ee soo koraya hadda sida qaabkoodu yahay oo ilaahay manhajkiisa iyo mabdi'iisa iyo diintiisa iyo caqiidadiisa caqiidadoodu ay hagaagsan tahay ummaddaas waa ummad dhaqaaqday weeyaan waxaa horteenna fadhida waa boqolaal oo u dhaxaysa shan iyo toban ilaa toddoba ilaa shan dhammaantood ay qur-aanka baranayaan dhammaantood ay shacaa'irta islaamka ay huwan yihiin maxaa yeelay ardadan ayagaa meesha ma barteen macallimiintu boqol boqol ma soo saareen xaflad iyo bariisi hilib laguma cuneen haddaysan mujaahidiintu duurka ugu jirin oo aysan dhiiggooda u daadinayn oo aysan u dhaawacmayn wallaahi inaan meeshaan la fadhiyeyn waxaan leenahay hanii'an ayuha almujaahiduun sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa iyagana hadallo ka jeediyey xafladda ay qabatay madarasada daarul qur-aan iyagoona waalidiinta iyo ardayda kula dardaarmay inay sii wadaan dadaalka ah barashada diinta islaamka xafladda maanta loo fadhiyo waa arday ku qalajistay qur-aanka kariimka marka waa waxaan rahaa insha allah inaan aan u dardaarmo u yidhaha insha allah haddii ilaah yidhaha haddii ardaydii waa qalajibiseen oo qur-aankii waa dhammaysteen laakiin qur-aanka waxaan rabaa in la xambaaro oo runtii laga faa'iidaysto la akhriyo lagu tadaburo oo runtii haddee insha allah waqtigiisii iyo juhdigii lasoo galay aan dib loo dayicin ardayda dhimana waxaan leeyahay insha allah idinkana kolley waad gaari doontaa insha allah xifadaan xifaddeed kaadwiilaa yaraa insha allahu raxmaan ilaahayna waxaan ka baraynaa in midaana midka si fiican gaari doono insha allah haddii ilaah yidhaa idinkana dadaalka inaad sii laba labaataan ardayda hadda dhimano insha allah soo socota hadduu ilaah yidhaa wax la barto oo qofka muslimka ay barto waxa ugu wanaagsan diinta islaamka waxaad ka soo baxdeen madarasada la yidhaha daarul qur-aan marka horeba magac fiican loo bixiya daarul qur-aan baa la yidhi waaba daartii qur-aanka ayadaa ka soo baxdeen jasaakum ullahu khayran waxaa weeye wax la barta diinka ilaahay baa ugu wanaagsan waxaad barateenna ardadoy waa diinkii ilaahay rag yaryar baad tihiin rag soo koroyaad tihiin raggii waxaa weeye diinkan ayagu waxaa weeye u istaagi lahaa ayaad tihiin haddayicinina qur-aankii aad barateen in horey loo sii socdo qur-aanka la sii xifdiyo qur-aanku waa dhumaa qofka hadduu yidhahdo maanta waa baratee iska daa xaggaad dhigtay afar iyo tobankiiyo boqolka xaggaad dhigtay hadduu yidhaahdo ee habeenna seexdo ama toddobaadyo uu moogaado qur-aanku waa fakadaa
maamulaha madarasada daarul qur-aan oo isagana madasha ka hadlay ayaa ka waramay muddadii ay furneyd madarasada iyo tirada ardayda ka qalanjibisay waxaa la furay sanadka hijiriga markuu maray kun afar boqol soddon iyo sagaal madarasadu waxay ku kooban tahay fusuul diraasi ah iyo mustawooyin kala duwan waxaana dhigta wiilal iyo gabdha macalimiinteedun waxay ay gaaraan ilaa sagaal macalin madarasadu muddada ay shaqaynaysay ama ay furnayd markii lasoo koobo ama lasoo aruuriyo waa afar sano iyo afartaas sano inta ay shaqaynaysay madarasada ardayda ka qalin jibisay taqriiban waxay gaartaa boqol afartan iyo afar arday waxaa kaloo intaas sii dheer oo madarasada ku dhex furan machad asna la yidhaahdo machadu sacaada lixifdi lmutuuni sharciya fatradii koowaad ayaa inoo dhammaatay allah subxaanahu wa tacaala ayaanu ku mahadsan waxaanu ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baryaynay inuu noo dhammaystiro hadafka aan ka leenahayn allah subxaana wa tacaala uuna gaarsiiyo
lixdankan arday ee dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka kana soo baxay madarasada daarul qur-aan ayaa isugu jira wiilil iyo gabdho waxaana ay muddo dheer oo ay subax kasta uu kala hayeen goobaha waxbarasho ugu dambeyn la siiyey shahaadooyin muujinaya midhaha dadaalkii ay muddadaasi wadeen iyadoona waalidiintoodu ay aada ugu farxeen kadib markii waalid kasta cunugiisa loogu wacay goobta si loo guddoonsiiyo shahaado sharaf ku saabsan barashada kitaabka allaah